ururka banooniga lugtaha jubbaland iyo qalab isboorti soo dhammaystiran aa ka wareejidaya gudoomiyaalka kooxaha heerka koowaad ee kalisanaa degmada kismaayo si ciyaaro korlanka qaada islamarkaana lan xoojiya isdhexgalka bulshada munaasabadan oo laku wareejiyay weliba goobro ku hayaya madaxda xiriirka banooniga lugta ee jubbaland gudoomiyaalka kooxa kadhisanka kismaayo iyo ciyaartayda onkoreyntii weliba milisaya ku hadaleen gudoomiyaalka walibaniyo kuma hadnageena qalabka isboortiso la hadiirsiga kooxa kadhisanka degmada kismaayo gudoonsiya agab sports ah waxaa dib u furmi doono horyaalkii jubbaland state waxaan rajeynaa insha allah billahi kariim in aan nagu dhammaado si wanaag ah sharafa ciise aan nagu dhammaado waan ka gudoonnay xiriirka agabkuna gudoonsiiyey waana mahadsantii insha allah billahi kariim anaa siciid muuse axmed cali ah gudoomiyaha kooxda kubadda cagta kasiima halkan waxaan lagu gudoonsiiyey abaalmarin oo maaliyada ah oo maadaama ciyaaraha furmaayo xiriirka kubadda cagta jubbaland oo markii labaad ayna siiyaan maaliyado ayagoo noogu sii daray in uu furmi doono sagaalka bisha horyaalka noo nagu bishaareeyey kooxdii horyaalkan ku hananta ilay ka dheeleyso xiriirka kubadda cagta puntland iyo annaga inaan ka dheelayno kooxdii koobka qaada jubbaland xiriirka waa mahadsan yihiin maadaama shaqo fiican iyo gaarbi istaag fiican ay noo muujinayaan iyo dadaalkooda annagana waxaan leenahay inaan si nolol shaqeyno ula shaqeyno gudoomiyaha waa mahadsan yahay magacayga hataa ku bilaabo waa yuusuf maxamed cismaan oo ku magac dhaar kabtan yuyu gudoomiyaha naadiga sam gold ee kasoo qere insha allah maanta xiriirka kubadda cagta jubbaland waxay soo kanyareen halkan inay na gudoonsiyaan ama na siiyaan qalab agab sportis oo maaliyada ah insha allahu tacaala anagana diyaargarowgeena iyo juhdigeena iyo waqtiga dheer intaas aan kusoo jirna lugta koowaad aan kusoo bixina waxaan rajeynaynaa lugta labaad si nabad inuu ilaahay noogu bilaabo waxaan rajeynaynaa xiriirkana inaan la shaqeyno si oo waafaqsan sharciga ama shuruucda noo yaalo aan ku wada dheelino insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa maadaama furitaanka ciyaarta koowaad annaga iyo kasiimana aan wada leenahay ciyaar wanaagsan inaan soo bandhigno insha allah gudoomiyaha xiriirka banooniga lugta ee jubbaland axmed cabdulaahi axmed yaa ballan qaadiya iyo kooxihii ku guuleysadan ciyaarta degmada kismaayo lan gudbi doonay heerka dowlad goboleedka usoona ka booray iyo qalabkaasi fayliyon ku faa'iidaysadana waxaa kaloo kooxaha ugu bishaareynaya abduulaahi idmo kooxdii horyaalka ku guuleysataa inay la ciyaari doonto dhigeena walaalahan puntland oo casumaad aan ka helnay kooxdii horyaalka ku guuleysata puntland iyo kooxda jubbaland horyaalkeeda ku guuleysata istidaashkan waa la aadi doonaa sanadaha dambe aduulaha idmo laakiin casumaadda ugu horeysa waxaan ka helnay dhigeena puntland marka kooxaha waxaan u rajeynaya aduulaha idmo inay ciyaar qurax badan soo bandhigaan lugta dambena ay noogu dhammaato si nabad leh oo koox walbana ay ku xifaaltami doonto insha allahu tacaala horyaalkaas inay qaado safarkaasna ay qayb ka noqon doonto